korarka khasaaraha dhimashadu waxa uu gaaray toddobiyo labaatan qof dadka ugu badan ee dhintay lama helin xubnaha jirkooda oo isku yaalla balse waxay ahaayeen kuwa googo'ay oo hilbahooda la aruuriyey askarta la aqoonsaday ee ku dhimatay qaraxyadaasi waxay ahaayeen laba iyo toban ka tirsan ciidamada booliiska milatariga iyo asluubta mid ka mida dadkaasi dhintay waxa uu ahaa faysal salaad samow oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo labaatan sano jir ah ka yimid magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxa uu wax ku bartay magaalada muqdisho oo uu ka mid ahaa dhallinyarada hogaamiyayaasha ururada dhallinyarada faysal waxaa asbuucii hore loo doonay gabar waxa uuna ku jiray qabanqaabada asbuucan guurkooda faysal waxa uu ka badbaaday qaraxii koowaad sida uu ku sheegay bartiisa facebookga oo uu soo dhigay shan daqiiqa ka hor ayaan maray goobta qaraxa uu ka dhacay ilaahay ayaana mahad iskale oo iga badbaadiyey alxamdulilah laakiinse daqiiqadahaasi shanta ah kadib waxaa qabsaday qaraxii labaad oo uu ku dhintay baraha bulshada waxaa isqabsaday tacsidiisa ayadoo si gaara facebookga loo wareejinaya fariimihii uu horay u soo dhigay mawlid axmed xasan waxa ay saaxiibo dhow ahaayeen faysal salaad samow ha faysal qaraxii koowaad waa sida oo baraha bulshada laysla dhex marayay oo oo viralka noqday markii hore qaraxii hore uu ka badbaaday wmar waxyar ka hor una meesha maray markaasuu dadkii friendskii facebook kula ah soo boostigareeyo isagoo ma aragtaa dhahaya musiibada dhacda musiibadii dhacday ilaahay waa iga badbaadiyey dadkii meesha ku jirana ilaahay ha badbaadiyo sidaasuu soo dhigay marka waxyar kadib oo toban daqiiqo markay kasoo wareegatayna qaraxii labaad ayaa uu maaragtay naftiisa ku waayay faysal ilaahayna unaxari faysal ayaa damqashada dhimashadiisan waxa uu wehlinaya qoyskiisa in walaalkiis asaga ka yar uu ku dhintay qaraxii ka dhacay hotelka naase hablood sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii sidaasi si lamidana aabbihiis kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada beledweyn sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxa uu noqonayaa qofkii saddexaad ee saddex sano oo isku xigta qoyskooda ka baxa sida uu ii sheegay mar kale saaxiibkiis mawlid axmed xasan labada kun iyo lix iyo tobankii aabihiisa beledweyn lagu dilay labada kun toban iyo toddobadiina walaalkiis ka yaraa qaraxii hotel naasa hablood ku dhintay maantana isagoo isagoo ilaahay oofsaday ilaah u naxariisto waxaa kaloo xusud mudan iyadana in faysal jimcihii lasoo dhaafay uu doontay gabar jimcahaas socdana la filayo in meherkii uu dhaco oo lagu balansanaa marka qoyska reer salaatamow waxay u tahay maalin murug badan waxayna ahayd maalin ay filaayeen in toddobaadka ama maalmaha soo socdeen wiilkooda uu aqal galo keliya ma ahan faysal ee sidoo kaleeto waxaa asna dhallinyarada geeriyootay ka mid ahaa ee qaraxaasi ku dhintay axmed maxamed cumar axmed waxa uu ahaa madaxa warbaahinta ee booliiska waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo waxbarashadiisa ku soo dhammaystay magaalada hargeysa oo uu ka yimid fursad shaqana waxa uu ka helay magaalada muqdisho cumar serbiya oo ah suxufi jooga magaalada muqdisho ayayna si weyn isugu dhowaayeen axmed axmed runtii wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo shaqaysta oo runtii dhalinyarada ay aada ugu firan yihiin oo aada dhalinyarada bulshaawi ah wuxuu ka shaqaynayay shaqo ahaan booliska qeybta warbaahinta ayuu joogay sanad iyo barkii ugu dambeeyaqaasu ka shaqaynayay bartamihii sanadkii hore ee laba kun iyo toddobiyo toban ayuu magaalada muqdisho yimiday halkaasoo hore uu noloshiisa qeybta hore waxbarasho iyo iyo uu noolaa magaalada hargeysa oo kusoo qaatay waxbarashadiisii runtii maanta labadii qarax ee magaalada muqdisho ka dhacay kii hore tiyaatarka agtiisa ka dhacay ayuu ku dhintay axmed oo markaa la sheegay inuu ku socday shaqadiisa oo halkaasi ahayd jidkuu mari jiray marka anigu runtii aad baan u naxay waxay igu ahayd runtii naxdin badan oo runtii inkasta oo dee dhibaatadu ay soomaalida wada saamaysay haddana qof dhalinyaro ah oo saaxiibo tihiin ood aada ku dhow tihiin ood ka warqabtaan marka runtii lagu soo sheego inuu dhibtan oo kale ku geeriyooday waa damqasho gaara oo murugadeeda leh axmed maxamed cumar waxaa sidoo kale dhallinyarada ku dhow ee ii sheegeen in dhowaantan uu isna qorsheenayay in uu aqalgalo dadka sidoo kale sida weyn looga naxay geeridooda ayaa waxaa ka mid ah suxufiga cawil daahir salaad oo isagu london uga soo gurya noqday sidii uu uga shaqayn lahaa gudaha waddanka waxa uu ka mid ahaa dadka sida dhow ula socda xaaladda waddanka waxa uu qaban jiray barnaamijka dood wadaag ee ka baxa telefishinka universal waxaa cawil daahir salaad uu ka mid ahaa dadkii ayagoo qurbaha tegay waddanka dib ugu soo noqday shalay ilaa xalay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal uu afkiisa ku leeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay cid kasta oo debidhiskeeda iyo sidoo kaleeto horumarkeeda qayb ka ciyaari karta weriye maxamed axmed xaaji cagmadhige waxa ay muddo ka soo wada tirsanaayeen tv-ga universal ee magaalada london ka dhisan waxaase ka hor ay wada ahaayeen suxufiyiin ka soo wada shaqeeyey warbaahintii qaranka xilligii ay jirtay raadiyo muqdisho sideetamaadkii wuxuu ku sifeeyey inuu ahaa tir dhexaad weyn oo ka baxay warbaahinta soomaalida cawil waxaan isla shaqaynayna muddo dheer marka laga soo bilaabo radio muqdisho ee sideetanaadkii oo shaqada dhowr sano un baan uga horreeyey kadibna wuxuu kusoo biiray radio muqdisho isagoo aada u dhalin yar nin furfurana shaqadiisa jecel dowladii dhexe markii meesha ka baxdana waxa uu kamid ahaa raggii fursadda u helay warbaahintii qaranka ee hon afrig ee telefishinka iyo idaacadda muqdisho fadhigeedu ahaa iyadana muddo dheer buu ka shaqeeyey markii dambena labadii kun iyo shantii telefishinka caalamiga ee universal magaalada london ayuu shaqo ka bilaabay oo saddex iyo toban sano ilaa maanta uu geeriyooday uu nagana shaqaynaya qof dhalin yaroo niyad fiican oo saaxiibtinimada iyo wanaagga ku fiican shaqada warbaahinta ka sokow weliba intii dambena ku fiicnaa in loo kaalmeeyo dadka liita ee tabarta daran inkastoo haddaba saddexdan marxuum ay ii sahlanaatay inaan sameeyo warbixinadoodan gaarka ah haddana kuwo badan ayaa ka tegay eheladooda oo aada loo jeclaa sheekooyin damqashalana lahaa hase yeeshee ayse ii suuroobin in aan halkan kusoo wada koobi karo